kadib dibadbaxyo maanta mar kale ka dhacay degmada beled xaabe ee gobolka gedo ayaa la sheegayaa inay keentay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka gedo kan beled xaawe iyo kan jubbalandba ay dadka dibadbaxyaasha ah la qaateen kulamo gaargaara oo looga hadlayo arrinta ku aadan muranka kenya derbiga ee ka dhisayso qeybo ka mid ah xadka ee la wadaagto soomaaliya gaar ahaan iyadoo lagu eedeeyay kenya in ay gudaha usoo gashay gudaha dhulka soomaaliya gaar ahaan degmada baled xaawe ee gobolka gedo dadka caraysnaa oo maalmihii ugu dambeeyey dibadbaxyo isdabajooga qabanaya ayaa inta badan waxay si aadaa dibadbaxyadooda uga soo horjeedeen guryo ay lahaayeen oo kenya ay burburisay si ay halkaas uga dhisto derbiga ay doonayso in xadka qalaqeybiyo wadamada soomaaliya ee kenya ay ka dhisto mas-uuliyiintii la kulmay qaar ka mid ah bulshada horjoogayaashooda ayaa la sheegay inay ka wada hadleen arrimo ku aadan arrimo ku aadan sidii ay u joojin lahaayeen dibadbaxyada isdabajooga ee rabshadaha wato ay ka dhigayaan degmada baled xaawo waxaana la sheegayaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka gado kan baled xaawo iyo jubbalandba in shacabka ay u sheegeen in ay la qabaan fikradda ah inaysan kenya usoo gelin gudaha soomaaliya isla marhaantaana guryahooda la burburin waxayna dadku ka dhaadhiciyeen inaysan taas iyaguba ku qanacsaneen isla marhaantaana dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland ee go-aan cad ka soo saari doonaan waxaana la sheegay bulshadii kulanka lala qaatay qaarkood inay ku qanceen fikirka mas-uuliyiinta ay usoo jeediyeen waxaana qaar ka mid ah dadku la sheegay in ay mas-uuliyiintu ka codsadeen in go-aano rasmiga lasoo saaray isla marhaantaana kenya arrinkan si deg dega looga hadlo inkastoo dibadbixii uu istaagay ayaa haddana waxaa laga dhorsugayaa go-aanada kasoo bixi doonaa mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya iyadoona la filayo inah degmada baled xaawe ee gobolka gado uu gaaro mas-uuliyiin uu hogaaminayo wasiirka amniga maamulka jubbaland si ay ugu kuurgalaan xaaladda adag ee ka taagan degmada baled xaawo